ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wbarakaatuhu dhegeyste kulanti waxaana wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan saaxiib yaala ku mahadsantiin la socodka dhegeysiga xulashada star f m taarikhdu saaka waxay ku beegantaha kowda bisha koowaad ee janaayo labada kun afar iyo labaatanka dhegeystayaal waa maalintii ugu horeysay waa maalinta koowaad ee dhegeystayaal sanadkan uu bilaabanayo waxaalo fara badan ayaa markaasina soo mareen dhegeystayaal sanadka hore aynu soo dhaafnay iyadoo ugu dambeysay dhacdooyinkii fatahaadihii gobolka ka dhacay roobabkii inkastoo raxmadii rabbi ay taasi ahayd laakiin sanad kale ayaa mar kale noo bilowday iyo cid kale oo dabcan waa sanad kale oo mar kale noo bilowday iyo cid weliba maanta isweydiinayso tolow maxaa isbedeli doonaa gobolkaada waa hagaaga dhegeystayaal arrimahaasi dhegeystayaal barnaamijka inkastoo diradansan ku saareynin laakiin halkan dhegeystayaal sida barnaamijkii inoo soo socday sabtidii waxaynu kasoo hadalnay arrimaha dhibaatada muqaadaraadka maanduuriyaha ay dhibaatada ku leeyihiin mase bulshada ku haysato ama ka haysato ayaan diradda ku saari doonaa barnaamijka hadduu eebahayn dhegeystayaal waxaan eegi doonaa fiirin doonaa maxaa laga dhaxlay maxay dhibaato xoogan ugu reebtay oo sidoo kale weli aansan dhammaan oo dhibaato ilaa hadda sidoo kale xitaa dadka qaar ayba iska hilmaameen ka hadalkeeda ka wax ka qabashadeeda oo hadda sidoo kale kusii fidayso dhammaan gobolka waqooyi bari muqaadaraadka dabcan aragtiyo kala duwan ayaa markaasay ka dhiibteen dhegeystayaashii sabtidaynu soo dhaafnay iyadoo tan aan gogol leenahay sida arrintan looga ceritiri karo looga saari karo sidoo kalena cid waliba uga baraarugi ama baraarug xoogan uga heli karto sidii ay markaas loo jaangoon karo sida loo ciribtiri karo sidii cid waliba ay dhexda markaas ugu xiran karto arrimaha muqaadaraadka dhegeystayaal oo hadda kusoo badanayso dhegeystayaal gobolka horaan waxaa laga cabanaya laga hadlaya dhegeystayaal arrimaha qaadka sagaarka tubaakada laakiin hadda waxaa kusoo bata gobolka xashiishka bangiga lacabo dhegeystayaal oo inta badan dhalinta hadda ay dhuuqayaan dhegeystayaal waxaa sidoo kale kamid ah dhegeystayaal cirbadaha ee markaas istiimka ah ama jirka oo dabcan ay dhalinta qaadanayaan ay isku duraan meel walba iskaga durayaan dhegeystayaal si ay markaas maskaxdooda jirkooda ay u dareemo xasilooni dhegeysta waana khatar dhinacan ku keeni karto argagaxna leh ku keeni kartana walwalkooduusan dhammaan karin hadday waayaanna dhibaato ku imaan karto qofka hadduu isbaro waa cirbadaha dhegeystayaal dadka markaas lagu qalalka qabo cirbadaha markaas lagu talagalay dadka caarada jirka markaas qabo in mararka qaarkood ayba isticmaalaan dhalinyarada waxaa sidoo kale kaaba sii daran dhegeystayaal in hadda ayba ku soo badatay gobolka waqooyi bari qamriga ah oo inta badan hadda dhalintay ay cabayaan oo caado kaga dhigteen dhegeystayaal in waa cabitaankeeda qamriga horaan waxaa markaan sidaan kuu sheegay laga cabanayay qaadkii ama jaadkii dhegeystayaal ooba caadi iska caadi iska noqday oo meel walba laga cunayo dugo walba la fadhiyo meel walba laga iibinayo laakiin taasi hadda dhalinta wayba ka tillaabsadeen waxayba ku dareen howl kale oo markaasi maskaxdooda iyo weliba jirkooda san qaadi karin dhegeystayaal waxaana ka mid a qamrigaasi xashiishkaasi laakiin gobolka waxaa markan laisweydiinayaa sidee uga go-an tahay culammada iyo ka hadalkeeda iyo wakhtiga juhdiga gelintee dabcan in la geliyo iyo sida ku haboon gobolka sanadkan cusub ee hadda markaasi bilaabanaya kowdiida maanta uu yahay in ay loo istaagi karo sida dhalinyarada wax looga qaban karo dhibaatada ay maanta markaasi ku habsatay ee ku ah inay markaasi qaafil ka noqdaan wax waliba oo gobolkooda ka dhacaya dhegeyste arrimahaas ayaan barnaamijka diiradda ku saari doona iyadoo faahfaahiin fara badan aan kaaga bixin doono kaaga ku siin doono dhegeystayaal sida ay u kala awood badan yihiin xaaladda ee dhalinyarada iyo weliba qaamka iyo weliba dabaqyada ay ku kala jiraan qaarka kuwa qarsada si ay ku qarsadaan iyo kuwa caadada ah ee markaasi caba iyagana sida loogu kala garta dhegeystayaal astaamaha afkooda jirkooda gacmahooda cidiyahooda waxaasoo dhan ayaan kuu kala dhigdhigi doonaa oon kuu faahfaahin doonaa dhegeystayaal si aan u ogaano wax waliba oo ku saabsan arrimaha muqaadaraadka iyo weliba dhalinta gobolka uqaybira sidii hadda ay markaas u xalaashadeen si ay u banaysteen dhegeystayaal arrintaasi faahfaahinteeda ku siin doonaa dhegeystayaal taariikhda dhegeystayaal waa sidaa markaa kuu sheeg waa kowda bisha koowaad ee sanada labada kun waa sanada labada kun afar iyo labaatanka dhegeystayaal haddaa nairobi ku sugan tahay waa hal eber shan dhibic sagaal haddii aad mombaasin waaxigeeda ku sugan tahay waa hal eber saddex dhibic shan haddii aad gaariso dhadhaab xeryaha qaxootida taanarifas iyo sidoo kale masalaani faafi aad ku sugan tahay waa sagaashan toddoba dhibic xal wajeeri habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera baled xawsuufta banisa raamu lafi waa sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacaduhu bahwadaagtunahay waa sagaashan toddoba dhibic eber isielo balaambala walaal amiiru madowgaashina dhegeystayaal waa hal eber shan dhibic saddex dhegeystayaal halka sidoo kalena marsaabit mooyaale etoobiya xuduudeeda dhankaasi ay naga dhegeysanayaan siddeetan toddoba dhibic toddoba w w w star f m co k e applicationka apka star f m na halkaasa si toosa ogala socon kartaan oona ka dhegeysan kartaan applicationka apka soo dejiso si aad wararka barnaamijyada sida tooska hadda u socda aada u dhegeysan karto oona oga qeyb qaadan karto kuuna fudaan karto dhegeystayaal inaad xogo fara badan ku saabsan adiga dabcan dunida inaad hesho oo si toos ah uu dabcan kuusoo mareysa star f m dhegeysa keliya waxaa lagaaga baahan yahay inaad hesho internet ama qad dhegeystayaal oo markaasi si walba waxaad uga dhegeysan karto ee barnaamijyada star f m sida tooska u baxo saaxiibayaal hagaag aan dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka dhegeystayaale haddaba waxaa laga hadlaya dhegeystayaal waa wax iska markaasi caadi iska ah oo cidduna maanta ay fahamsan tahay kana raragsan tahay dhegeystayaal dhibaatooyinka muqaadaraadka midka dhallinyarada sababaha calaamadaha iyo waxaasoo dhan ayaa markaasi eegi doonaa fiirin doona dhibaatooyinka muqaadaraadka waxaa ka mid ah dhallinyarada haddii dunida markaasi shar kasii noqdo haddii ka waran dunidan markaasi maanta la dul socdo maanta cidunibo ay markaasi ku fikirayso wax soo saarkeeda iyo weliba tartankeeda dunida kale la jahan qaadayo ogow dhallinyarada soomaalida iyo weliba kuwa gobolka waqooyi bari dalkani waa kuwa markaasi ugu nugun uguna liita wax soo saarkooda iyo weliba fikirkooda marka laga hadlo taasoo inta badan maskaxda ka gashay kana degtay muqaadaraadka maanduuriyaha khatarta ku ah qof kasta iyo weliba waa qof kasta ee ka baabi'isay maciishada nolosha ma aha oo keliya jirka dhegeystayaal inkastoo ay saameyn karto cabsi dhab ah oo qofka markaasi uu ka helo ee welwelka uu ka mid yahay dhegeystayaal laakiin sidoo kale nafta qasbo inuu markaas ama qof waa nafta marka laga hadlayo qasbo inuu markaasi sameeyo camal hooseyn karo ama noloshiisa wax u dhimi kara dhegeysta laakiin taasi waxaa laga helaa dhallinyarada oo markaasi ka noqda inuu fikiri waayo in sidoo kale halka higsigiisa uu yahay iyo sidoo kale inuu qofka markaasi noqdo qof qaafil ah taasina waxaa markaas laga helaa dhallinyarada waana markaa meesha lagu toganayo waa meesha sidoo kale kasoo kici karin waa meesha lafdhabarka dhegeystayaal ee ah dhegeystayaal muqaadaraadka oo ah nolosha qofka inay si dhow ama si dhow ay ku baabi'in karto asagoosan ka filanaynin sida uu doonaye laakiin dhallinyarada sii kordhaysa hadda horumarintooda daawooyinka jireed wakhtiyo badan oo khatar weyn ay markaasi ku qaadan kartaa balse ma aha mid maanta iyo beri beri dambe soo bixi karto waxaa laleeyahay waxaa laga yaabaa in sanadooyin kadib ay soo baxaan ama qofka ku soo baxo hadday tahay toban sana hadday tahay shan iyo toban sana hadday tahay sagaal sana iyo sideed sana iyo shan sana hadday tahay inuu qofka markaasi laga ogaan karo xaaladiisa caafimaad iyo xaaladiisa jireed taasoo dabcan ka turjumaysa qofkan inuu markaasi uu leeyahay balwad balwadaasina astaan u noqon karto la ogaan karo qofkan inuu markaasi muqaadaraad ku mashquulsan yahay muqaadaraadkaasina xaaladiisii noloshiisa ay dib udhac xoogan ku keeni karayso waxaa muuqata ama muuqaan damcan karaysa in waxaa markaasi firfircoonida ah qofka uu u qabo sida ugu hamweyn yahay ugu muunad qabo inuu markaasi fariisto qayilo inuu markaasi fariisto sagaar iyo tubaako iyo xashiish iyo bengi iyo qamri iyo quran u dhan markaasuu maskaxdiisa dhan ku shubo waxaa kasii daran kaniinada markaasi marqaanka sii dheereeyo oo markaasi qofka indhihiisa soo saaro qofka sidoo kalena hoole iyo jebi kale uusan xitaa xamili karin uu geliya dhegeystayaal ayaa ka mid ah qofka inuu markaasi ka noqdo waxa dunida ka dhacayo iyo waxaa noloshiisa mustaqbalkiisa tan duunyo tan iyo aqara inuu markaasi hilmaamo qofka uu qaafil noqdo waxaana markaasi khatar gelin kartaa noloshiisa ogow marka laga hadlayo shaqsigaasi waa xayi waa uu ku arkaya waa xayi waa uu kula sheekeysanaya wax ka sheeka badanna ma lahan dhegeystayaal laakiin waxaa usii dheer in markaasi qofkii niyada uu ka dhintay qalbigana uu ka dhintay waa labada sheegayo qofka uu ka dhaqdhaqaaqo hadal waxba ma karayo qofkan inuu kuu sheekeeyo dabcan inta badan waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin kuwa uga sheekada badan kuwa markaasi ugu xikmada badan oo marka laga hadlayo dhegeystayaal waa kuwa qamreeya waa kuwa bangiyada caba iyo sidoo kale kuwa waxay markaasi ka taarikheen sheekooyin waxay markaasi kuu sheegeen wax markaasi xitaa adiga aad garanayeen marka qaar laakiin taasi maxaa kaaga sii daran qalbiga ayaa ka dhintay niyada sidoo kale ka dhinteen waana kuwa markaas ugu liito marka laga hadlayo daroogadaas qaabka u dilowtay qaabka noloshooda u dhigtay iyo sida ay noloshooda khatar u gelisay dhegeysta marka laga hadlayo daroogada umuujinaanta dhegeystaal waa qofka dabcan marka laga hadla wadahadalka ku saabsan khatarta isticmaalka daroogada sida joogtadahi ee dhalicisay ama dabcan waxay markaasi aada u dhalicisay kahortega daroogada ka mid ah dhalinyarada laakiin dhalinyarada marka laga hadla kahortegooda qaabkay markaasi kahortega haba noo dambeysa in laga hortegee laakiin ma la socotaa sida fudud oo markaasi qofka uu la qabsan karo sida fudud oo markaasi qofka ay ku geli karto daroogada inuu markaas iska caadiysto iyo in markaas u fududaysto waxaa inta badan muuqataa sida qofwaliba uu isgaranaya sida uu ku bilaabay haddaba adiga isweydii maalintaa bilowday wakhtigaa bilowday ma qof ayaa ku baray mise adiga adaa aragtay qof kaloo cunayo mise adigaa iska go-aansatay waa inaad markaasi kala saartaa horta intaan howl kale markaasi la gelagelin dhegeystayaal inta badan waxaa laga lagadam inta badan waxaa arrintan fududeeyaa dhegeystayaal in ay qof kale shakhsi kale uu baro si markaasi saaxiibadiisa meel ay isla tegaan meel isla fariistaan maalinta hore uu ka dabcan uu la fariisto maalinta xigta uu la fariisto maalinta dambe laanyar loo dhiibo maalinta baxashiish yar loo dhiibo maalin dambe sigaar loo dhiibo maalin dambe iska caadi uu iskala noqdo iskala qabsado taasi ay keenaysaa marka dambe inuu qofka hawdho in qofka uu waasho in qofka sidoo kale uu ku maasho maanduuriyo ama muqaadaraadka muqaadaraadkana xaaladiisa ayaa inta badan dhibaato u keenta oo aan markaas laga soo kabsan karin mustaqbalka dhegeystayaal fikirka noloshiisa fikirka mustaqbalkiisa iyo fikirka deegaankiisa iyo fikirka bulshada oo markaas uu ka leeyahay taasi asaga qeybtiisa agtiisa lagama sheegi karo oo meel kale ayaa markaas u cad oo uusan xitaa qofka uu dabcan meel kale u cad oo xitaa uusan garanaynin meelahaasina waa meelo markaas niyadiisa ay tusayso shaydhaankiisa ay u qurqurxinayaan duni kale ay gelinayaan laakiin marka waaga u baryo waa asagii markaasi dhafoorkiisa meel xun ka muuqdo waa asagoo indhihiisa meel xun ay ka muuqdaan waa asagoo noocnooc kale u yaalla oo kala daadsan daalan cajisan dhegeystayaal iyo asagoo markaasi aada u cajisan korkana aada u xanuunayo xitaan isqaadi karin nadaafadana haba sheegin waa kan ugu liito dhegeyste waxaa taasi u camiraysaa dabcan keenaysaa dhafarka faraha badan cunada waxyaalaha markaas uusan maskaxdiisa iyo jirkiisa iyo weliba caafimaadkiisan xamili karin oo asagana markaas isku gurayo ay ka mid tahay maqooqaaga oo maanta lagu sheegay inay tahay kan ugu halista badan kan ugu khatarta badan dadka laakiin ay ku aafeysan yihiin kuna fidaroobeen inkastoo qiimihiisa uu yaryahay laakiin qiimo yarida ayaa loo raacaya bacda yar ayaa boqolka lagu buuxinaya laakiin waxaa leeyahay xaalada caafimaadku qofka ku keeni karo ma aha qofka maanta inuu dareemo beri inuu dareemo ma aha laakiin sanadooyin kadib ayaa qof kaasi kusoo bixi doonaan waxa laga digay waxa laga hadlayo qofka laga yaaba markii dambena in ay xiidmaha caloosha ay gurmaan qofka dhacaan markaasi kasoo dhacaan markaasuu ka hele dabcan muqooqaha uu qofka uu ruugayo kadibna dhacaankaasi in yar caloosha ay ku dhacdo caleyn waxaa la sheegaya waxaa leeyahay caleentaasi ama dabcan uu cunayo qofka waxaa ku jirtaa maadiy dabcan maado khatar ah oo qofka hal yar oo dabcan caleen yar laga yaaba in ay ku dhex jirto qaadkaasi ama cunayo kadibna inay saameyn ku keentay calooshiisoo dhan kadib maanta uu keliya ma ahaa inay soo dabcan ha sugin in bishan ay soo baxdo bisha kale ay soo baxdo tan kale ay soo baxdo laakiin waa tii aakhirka ay ku dishaa kadibna isbitaalka lagu dhigaa kadibna dadkii aada mashquulisaa oo lagugu rafaadaa kadibna sidaas aa ku dhimataa maxaa kaa horeeya markaas maxaa aha dhigatay aakhiradaada iyo adduunyadaada maxaad shaqaysatay maxaa camalula tegtay marka laga soo tego kamri iyo xashiish iyo bangi iyo sagaar iyo tubaako iyo qaad iyo maanduuri wixii dhan inaad markaas isku gorto isku disha ma ahine waa xaaladda dhegeystayaal ee caafimaad oo qofka markaasi laga doonaya sida nolosha iyo xaaladaha ee markaas uu ka horumarsa dabcan noloshiisu ku horumarin karo nolosha haddii taasi qofka uu helo waa suurtagal inuu wax walba uu markaasi uu dareemi karo waa haddii uu dib ugu soo noqdo ama dib ugu soo noqdo xaaladda marka hore uu ku sugnaa uuna ogaado waxa uu ku jiray markay kaaga sheekeeyaan dadka inta badan ku soo jiray oo dhibaatadan iyo xaaladahan soo dilootay soona ogaadeen waxay inta badan ka qoomameenayaan xaaladii xumeyd ay ku jireen laakiin gobolka hadda yaa u sheekeynaya hadda gobolka yaa ka reebaya dhallinyaradooda muqaadaraadka iyo xaaladahan ee hadda ay inta badan iska cadaysteen waa culeysada iyo dhibaatada iyo weliba in markaas loo aqil celiyo dhalinta gobolka dhegeystayaal ogow haddii dhalinyarna maskaxda laga galo deegaankaasi iyo gobolkaasi horumar ma gaaraya dhegeyste hagaag dhegeystan isku soo noqod wanaagsan idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan dhegeys waana ku maaqsanta dhegeysta saaxiib alsida barnaamijkan diradda ku saarina kaga hadlayna dhegeysta waa xaaladda iyo inta badan waxaa qofka dabcan looga doonaya looga fadhiyo in inta badan ku baraarugsanaada dhegeysta marka laga marka laga hadlayo muqaadaraadka dhegeysta iyo xaaladaha iyo dhibaatada qofka uu ku reebi karayo halka oo noloshiisa qofka uu dhigi karo dhegeystayaal waxaa laga yaaba maraha maralka marar mararka qaar dhegeystayaal in inta badan dadka aysan fahamsaneyn marka xaqiiqada rasmiga dhabta laga hadlayo ee muqaadaraadka maxay tahay sababaha iyo astaamaha qofka m- lagu garan karo inuu qofka arrintan uu ku mashquulsan yahay iyo xaaladaha astaamaha lagu garto qofka dhegeysta jirkiisa madaxiisa afkiisa dhegihiisa iyo indhihiisa iyo weliba cidiyihiisa iyo sici- dabcan socodkiisa iyo weliba jirkiisa nadaafadda dharka xitaa u xirto waxaas dhan ayuu markaasi soo saaray muqaadaraadka haddaad ogeen haddaad garan weysana bal ka waran dhibaatada ee markaasi qofka uu ku yeelan karo haddaad fahmayso arrimahaasi ayaan dhegeystayaal diiradda ku saari doona hadduu eebaha idmo waa tahay waagaag dhegeysan arrimahaas muqaadaraadka dhegeysan barnaamijka diiradda ku saari doona intuu dacan barnaamijka hawada ku jiro saaxiiban anigu ayay subakada ayaan ii daadayn doonaa dhegeystayaal qeybaha dambana dhegeystayaasha fursad uu siin doonaa qaabka markaas laga doonayo cid walba sida ay ku xallin karayso cid walba sida ay markaas arrimahan iyo dhibaatada iyo khataradan ee muqaadaraadka ee gobolka iminkan dabcan ku yeelay ama ku reebay sida looga hadli karo ama looga hortegi karo dhegeystayaal waxaana dabcan noo muuqataa dhibaatada iyo xaaladaha ee hadda khata- dabcan khatarada uu ku reebay ee heli kartana dabcan qofkan sarqaansan oo caada markaas ka dhigtay waxaana mid markaas laqabsi ah uu caadi asaga u aragtay ama laqabsigiisa u muuqato caaday u tahay sina korinayso siina horinayso xaaladiisa caafimaad xaaladiisa jireed iyo xaaladiisa maskaxeed dhegeysa waa maxay sababta oo markaasi oo qofkan arrimahan ugu dhaqaaqay sababta uu qofka ugu nuglaanaya maxay tahay inuu markaasi noloshan uu markaas ka dhaco in nolosha sidoo kale wax ka qaban waaya daroogo oogis oo markaasi noloshiisa galaafatay dhegeysta waxaa jira sababo dhowr ah oo kamid ah taasoo lagu magacaabo daroogada fashon ah oo ugu weyn shirkadaha markaasi dabcan soo saara dhallinyarada markaasi lagu mashquuliyo laguna aafiyo laguna fadareeyo dhegeystayaal weliba kuwa gobolka waqooyi bari saaka inta badan diiradda ku saaranayo barnaamijka tani ayaa markaasi laga doonaya sida mustaqbalka dadka ee balwadda leh ee markaasi ay u dhacaan oo u simbiriraxoodaan taasina keeni karto in nolosha gebi ahaanba ay dabcan kaba dhacaan haddaba markaasi hadday dhacaan dhallinyarada ee hal wada ay wada qadaan maxaa khatarada ay ku keeni karaysaa sidee nolosha noqon karaysa gobolka sidee noqon karta horumarka gobolka sidee noqon kartaa in markaasi la waayo dhalinyaro markaasi feejigan dhalinyaro markaasi toosan dhalinyaro markaas wax qabsan karo dhalinyaro markaasi isxilqaamay kara nolosha iyo weliba khatarada markaasi kaga hortegi karo goboladooda dhegeystayaal taasi hadda gama jirto gobolka inta badanna dhallinyarada hadda waxay markaasi caadaba ka dhigteen inay ku mashquulaan qaadka dhegeystayaal sigaarka jaadka qamriga oo hadda markaasi kusoo badanaya gobolka iyo sidoo kale xashiishka bangiga oo hadda caadaba iskaba noqday dhegeystayaal oo cid waliba sida doonto ay u dabcan u cabayso una helayso oona sidoo kale sarqaan qofka sida ugu hela dhegeystayaal khubarada ayaa inta badan kaga digan halista gaar ah oo markaasu leeyahay sababi kartana dabcan qofka inuu markaas khatimo ama dhallinyaradiisa oo markaas qofka uu noloshiisa sidaasu ku dhaco markii dambe uu noqdo qof markaasi dorogo ee khatar ama halagtay oo noloshiisa sidoo kale ka baabacday ka dhacay ilkihii ka dhacay afkii ka daatay dabcan faruurihii oo markaasi booga noqday dabcan ciridkii oo ka halaabay ilkihii oo ka halaabeen calooshoo qashin ka noqotay dhegeystayaal xunto uusan cuni karin iyo baaba iyo hoy iyo halaag markaas qofka ku dhacay ayaa keeni karta qofka inuu markaas la dareemo cadiyana oo qofkan sidaas noloshiisa ku baaba'do xitaa uu ku adkaato in uu socon waayo mustaqbalkiisa dhegeystayaal oona nolol xaalad adag markaas qofka iskeliyo waana dhibaatada iyo xaaladaha keeni karta qofka inuu arintaasi hadda uusan ku baraarugsanayn laakiin mustaqbalka ay markaas ka dhacay qofka dhegeystayaal haddaba waxaa keenaya dabcan qaabitiinka qofka waa qaabatiinka dhegeystayaal qofka inuu la qatimo waa inuu markaas waa qaabatiinka oo aan markaas doorogada keli aan ahayn kari weeyaanna inuu markaas joogsado qaadashada waxyaabaha sabab oo u tahay in si deg dega dabcan horumarintiisa ee bixitaanka syndromeska dhegeystayaal laakiin sidoo kalena dhimirka ayaa waxaa ka mid ah midda markaas dadka inta badan ay ku socdaan laakiin dhimirka hadduu qofka waayo waxaa khatar ah in noloshiisa qofka la oran karo waxaa markaasi dilootay waxaa markaasi dhibaato keentay qamriga waxaa dhibaato keentay xashiishka u cabayay waxaa taasi keeni kartana inuu qofka ku dhufto waasho oo marka dambe lala xirxira dhegeystayaal gutiraansanaanshuhu raalli ahaanshuhu ma aha dhegeystayaal oo mid markaas ilaahay uu raalli kaaga yahay inaad markaas mar waliba ku mashquulsanaato daroogada laakiin ka waran bal haddii laga qaban wayo dhalinta haddii markaasi dabcan lala socon waaye haddii markaasi la ogaan waayo bulshadii iyo deegaanadii daxaasoo dhan markaas iskula socon waayaan laisxilqaami waayo oo cid waliba hadday tahay culamadii hadday tahay dadka waxgaradkii hadday tahay dumarkii hadday tahay dhallinyarada nafsadooda fiican yurubba kuwa markaasi soo kacaya iskuulada waxaasoo dhan ayaa markaas looga fadhiya laga doonayaa inay markaas is abaabulaan isxilqaamaan si ay looga si markaasi looga hortago cid waliba markaasi dhibaato aboodo ay markaasi ku dhex fulinayso waxyaala khatar ah waxyaala markaasi bulshada dhexdeeda aan ka ogoleen oo hadda iska noqotay magaalada gaarisa oo kale dhegeystayaal magaalada gaarisa iyo wajeer iyo sidoo kale mandheera ayaa hadda laga soo tabinaya la sheegaya inayba caado ee iska noqotay qamriga oo hadda dukaamada qaar laga iibiyo dhalintana ay soo qaadanayaan meelo gooni ay ku cabayaan oo markaas ay sarqaamayaan bangiyada ayaa sidoo kale kamid a maxashiishka ayaa kamid a dhegeystayaal oo inta badan weliba daawooyin qaar ayaa markaas la sheegaya masam daroogooyin qaar ayaa la sheegaya dhanka ethoobiya kasoo galaan dhegeystayaal oo inta badan wajeer iyo sidoo kale mandheera xiraan dhegeystayaal dhalinta ku noqotay mid caqabaad iyo xaalad mugdi markaasi noloshooda gelisa dhegeystayaal taasi ayaa keenaysaa inay markaasi halkaasi ka jirin isla socod inay saas ka jirin wax ka warqabdhaniinta iyo sidoo kale meelaha markaasi muqaadaraadka lagu iibiyo lagu gado in markaasi dadka si toos uga soo wadajeystaan ay markaas taasi ayana guldaro ay ku tahay oo sidoo kale baaba ay ku tahay gobolka ee xaalada markaas muujin karayso dhegeystayaal shirkadaha ayaa waxaa markaasi hadda caado ay ka dhigteen inay khatar geliyaan nolosha dadka tubaakada iyo sidoo kale maandooriyaha iyo qamriga iyo waa xadgudubka ugu weyn ee hadda markaasi dadka ama dhallinyarada ay qabaan dhibaatooyinka muqaadaraadka ka mid ah dhallinyarada iyo fafaale markii laga bixiyo nasiib darro ayay marka mararba qaar ay ku noqotaa marka loo fiiriy sidaa darteedna waxaa haboon in markaasi dabcan la xusuusnaado ma aha oo keliya in markaasi ku saabsan sababaha horumarka keliya oo badan muhiim dabcan waxyaala fara badan muhiim ah oo arrintan waa sida looga hortegi karo iyo faallada markaas laga bixiyo sida wakhtiga aad u aragto ilmahaagu bilaabay inay ma isticmaalaan maandooriyaha fiiro gaar ah oo isbedel u gaar ah ayaa markaas inta badan ee la soo baxaan dabeecadahooda waa dabcan caro xaddhaaf ah oo la qabsi iyo feejignaan xumo ah ama isbedelka fowdada iyo sidoo kale awood la-aanta weliba dabcan diradadabcan diradda in markaas waxyaalihii markaas loo dirsaday inaysan saarin dabcan dabcan macalimiintooda iyo weliba sirta inta badan guryaha iyo waxbarashadooda oo ayna markaasi gaabad ku imaato qofka gobolka waxaa markaas u keeni kartaa sabool dhanka xaalada waa dhanka dhaqaalaha saboolnimona way markaasi ka dhici kartaa gobolka dhegeystayaal caafimaadkan haba sheegin isbedelka oo markaas ayana dabcan oo gobolka kasoo muuqanaynin horumarna markaas laga gaarin ayaana dhibaato iyo aafadeeda ayay wadataa dhegeysta marka imaato muqaadaraadka dhegeystayaal bal markan sheekh mustafe ayaan dhegeysanayna ka faarloonaya dhibaatada khatarta maanduuryaha ay leedahay dadkana sidoo kale intaysan u fahamsaneyn waxyaalaha laga dhexli karo mustaqbalka siday noqon karaan qoyska iyo mustaqbalka siday noqon karaan dhegeystayaal reeraha mustaqbalka siday noqon karaan dhegeysta deegaanka gobolka iyo sidoo kale guud ahaan gobolka waqooyi bari kountiyada taasoo marka dambena xaaladda gacanta ka bixi karayso noqon karayso dad markaasi qaafil ah dad markaas waxba ogeen waxa ka dhacayo dunida iyo waxa ka dhacayo gobolkooda gobolkana waxay markaas noqonayaan gobolka dhalinyarada markaas maskaxdooda looga ciyaaray maskaxda laga dilay laguna mashquuliy muqaadaraad iyo waxyaala markaasi tabartoodan ahayn maskaxdoodana qaadi karin si markaas gobolka looga faa'iidsa dhegeystayaal haddaba aawa mas-uuliyiintii aawa dadkii markaas gobolka macalimiintii culimmadii dhegeystayaal waxgaradkii dumarkii iyo sidoo kale sababta markaas loo kala ogaan loo kala saarila maxay tahay meelaha qamriga lagu gado qaadka iska daa qaadka oo iska fududiya qaad meel walba lagu iibiya laakiin kuwa meelo gooni ee lagu iibiya weliba si qorsadaya mararka qaar loo iibiya sida xashiishka daroogada iyo daawooyinka kale khatarta markaas gelin karto qofka ay isku durayaan mise dhalinta ay isku durayaan in markaasi taasi la ogaadana waa muhiim dabagal xoogan dhalinyaro markaasi fiijigan dhalinyaro markaasi taxadar badan dhalinyaro markaasi wanaagsan in markaasi laiska soo saaro si dabagal loogu sameeyo meelaha dhibaatada iyo xaaladaha ay khatarada markaasi ka taagan yihiin si looga hortago loona ciribtado baahida iyo dhibaatada markaasi maqaadaraadka iyo khatarta uu markaasi ku leeyahay dadka bulshada dhexdeeda dhegeystayaal gobolka waqooyi bari ayaa hadda mararka qaar culummada ka hadlayaan diradana ku saarayaan sheegayaanna inay tahay tan ugu weyn uguna si dabcan ugu weyn uguna ba-an oo baaba xoogan ku keenta gobolka inay tahay muqaadaraadka oo xashiishka caadi iska noqday hadda oo sidoo kale qamrigana caadi iska noqday waa laga soo tilaabsaday ayaa lagu leeyahay qofkii markaas la arko isagoo maqooqaa mise qaad cunayo mise sigaar iyo sidoo kale tubaako ku mashquulsan leeyahay weli waa dambeysa oo weli maa tilaabsanin miya oo weli horumar maa gaara miya horumarka markii la weydin wuxuu ku leeyahay oo weli qabri weli ma tijaabisay weli xashiishka ma cabtay weli daawada laisku duray ma samaysay daroogada oo jirka markaasi wax kugu ribayo dabcan dareema iyo sidoo kale xasinooni waxaasoo dhan halka ma jira dhegeystayaal waxaa markaasi la doonayaa in adiga lagu kabageliyo in adiga markaasi afka la gasho inaad markaasi aada istiraado qofkana ama dadka horta maxay cabayaan maxay dhadhaminayaan bal anigana dhadhamiyo maalinta kale sidaasay ku dhaqa gashay sidaasay marka dambe nolosha kaaga dhacaysaa oo khatar aad gelinaysaa nolosha dhegeystayaal sidee gobolka arrintan waxa looga qaban karaa sidee looga bedeli karaa sidee laisku xilqaami karaa sidee cid waliba ee arrintan doorkooda kaalinteeda oga qaadan kartaa ee arrimaha ku aadan mustaqbalka nolosha gobolka dhalinyaradeeda dhegeystayaal ee hadda maanduuriyaha khatarta ku noqotay maanduuriyaha dacan dilaashatay qabitaankoodana ee caadi iskaga noqotay dhegeystayaal in marka inta badan ay ku mashquulaan muqaadaraadka marka imaato dhegeystayaal yuusuf bakad ayaa barnaamijka daadihinaya dhegeysta ku mahadsantaena socodka dhegeysiga markan daqiiqadeer oo kooban ayaan dhegeysan doona sheekh mustafa oo ka hadlaya khatarta maanduuriyaha ay bulshada dhexdeeda ku leedahay iyo sida ay nolosha markaas isbedeli karto iyo waxay markaas ay tahay horta maanduuriyaha dhegeystayaal ilmalmasaba yidhaahdaan qadheedh biyaha ku milmi kara kelmadda hirosh ee jarmalkaabu asalkeedu ka yimid oo macnaheedu yahay adawaa'i qawiyi taathiir la macnaa waana kuwa ugu khatarsan ee la isticmaalo buu ka mid yahay marka la cababana waxaa bilaabma isaga ta'hiirkiisu wuu bilaabmaa afar ilaa lix saacadood baanu ta'hiirka waalida ugu weynuu ku jiraa maraykanoo qura hirowiinka saddex milyan oo qof baa dhigtidha bay yidhaahdaan saddex milyan oo qof oo u dhexeeya labaatan jir ilaa soddon jir maaha dad waaweyn da'diina saddex milyan oo qof oo labaatan jir ilaa soddon jir u dhaxeeya waa weliba raqamka muclanka ee dowladdu ay sheegatay ma aha waxaa meelaha iska jooga inta dowladdu sheegtay ee muclanka ah la caddeeyey dhaktirkaabaa saddex milyan gaadhaya bay yidhaahdaan waana mawaadda leh dependencyga nafsiga iyo ka cudwigaa labadaba qofka cabbaana inta badan wuxuu ku dambeeyaa bay idhaahdeen ama stil ama musixaadka caqligaa buu inta badan ku dambeeyaa noloshiisu labadaa midun bay noqotaa marka hore ay cabbaan waalidan iyo farfarxaddan waa helaan dareemadu waa ka lumaan wadna garaaciisu wuu gaabiyaa hadhow markuu waayana ama muddo markuu isticmaalayana wixii aynu balaayo sheegayno o dhan oo laba laababa ku yimaada maadada saddexaad ay tilmaamaan waa koodayiin koodayiinku afyuunkaasna laga soo saaraa waa maado inta badan ku jirta dawooyinkan aa cabtaan ee loo cabo qufaca dawooyinkan durayga qufaca loo cuno haddaad eegto kodayin way ku qoran tahay two percent one percent waxaynkaasi iyadoo abaa lagu daraa inta badan waxaa loo isticmaalaa quxquxdan qofkiiyo waxa kan inay ka dejiso laakiin qoladan sakhraamku iyagu waalidoodii ayay isticmaalaa kuwaasay la mid tahay waxaa ka mid a kokayintii oo nin niman la yidhaahdaa eighteen sixtigii uu soo saaray muddo toban sannadoodaba ay isticmaalayeen markii hore waxaa loo adeegsadaa takhdiir mowdiciga ah in jidhka meel gaara marka la suuxinayo suuxdin gaara ayaa loo adeegsan jiray laakiin habarqabayaashii cabbi jiray balaayooyinka markiiba waa helaaleen qaar ka mida culamaai nafsiguna way ammaaneen oo segmon freud oo kale iyadu u dhintaan rajaynaya bugaagtiisana aad buu ugu ammaanaya mutcada laga helay iyo waxa laga helay maraykanku shan iyo toban milyanoo ka midaba adhagtida bay idhaahdaan kokayinka meelaha ugu badan ee lagu isticmaalaa buu ka mid yahay kuwii hore nabayaal bay ahaayeen isagu waa stimulant waa sida qaadkoo kale waa kiciye waa kuwan soo jeedka iyo hurdada kaa ilaalinaya caajiska iyo waxaasi kaa kaxeeya buu ka mid yahay waxa aynu xanuunna sheegayno o dhanna wuu wataa withdrawal symptomskiina waa leeyahay waxaa ka mid a maada ay crack yidhaahdaan cragga laftiisu eighteen ninety three ayay soo saareen waa maado kokayinka laga soo dhex saaray oo ka degdeg badan xagga raadaynta oo fifteen seconds gudahood ayuu qofku bilaabayaa inuu raadaynteeda dareemo mawaadda tan aan tilmaamaya runtii wax la soo koobi karaya maaha maalan haddaan tilmaamo kuwan hallusationka keena ama asumuum الnafsiya bay culamada qaar yidhaahdaan ama mufsidaat lilcaql dareemada qofka oo nooc min waaliya dadkan waalan oo kale qofka ka dhigaan bay yidhahdaan kuwan hallusationska keena waxa waa noocyo tiro badan oo man made iyagu ah inta badan waxaa lagu sameeyaa laababka l c d ama kuwa kale u dhigmee tirada badan leh asalkooda qaarkood dhir baa laga soo saaray sida maskalinkoo kale ama qaarkan ay s t p yidhaahdaan s t p yani magacyada quruxda badan leh ula maxan baa kaaga daran s t p st waa serenity asafa tid waa triquality waa alhudu pduna waa peace waxay ka dhigeen in saafinimo deganaanshiyo iyo nabad bay yidhahdeen baa la yidhaahdaa qaarka magacaasay u bixiyeen s t p bay u bixiyeen laakiin intan midna ma leh ee wuxuu leeyahay inuu ka mid yahay kuwa ugu khatarsan ee la isticmaalo waxay keenaan kow qofku inuu nooc min waali nooc kalaa galo oo ah aragtidu inay isbeddesho midaba inuu arko wax inuu maqmaqlo midabada muusig iyo wax la socda inuu dareemo bay idhaahdaan sidii wax duulayoo kale inuu yahay hawada lalaya wadnihiisu inuu kaco matag inuu qabto inuu wareero inuu qamandhacyoodo jidhidhacoodo muddo markuu isticmaalana waxay idhaahdaan alidraak ilxisi ba idiraab baa ku dhaca dareemayaasha qofka o dhan baa khalkhal gala cunadu ka go-a mararka qaarkood ikti'aabka iyo xanuunadan depressionska ku dhaca cromsomiska carruurta yaryar waxbuu ka bedeli karaa bay idhaahdaan ee mushawaha hadday islaantu cabto kuwa uurka ku jira waxbuu ka bedelaa kuwaasina waa caqaaqiir kale oo hallusation keena oo iyana nafta bini aadamka oo dhan khariba b c b baa ka mida l c d kaasaa ka mida s t b kaasaa ka mida maskelinkaasa ka mida waa qaa'ima aada u tiro badan ilaa toddoba iyo labaatan kiniin ayay umam ulmutaxida ku qorayaan liiskooda oo noocan ka mid ah dee haddii loo gudbo isaga baabkii dhakhaatiirtan madaxana iyadu dee waa ka sii daraysa oo ah munashitaadka iyo munabahaadka oo ah mawaad asalkeeda daawo loogu talagalay maalan amfetamiinka waa maado waxa lagu daweeyo waxaa ka mid ah miisaanka lagu dhimaa qofka ballaadha ayaa loogu talagalay in shahiyada lagaga lumiyo abititeka hungurigu inuu ka lumo cunada uu naco si uu u dhuubto qaadka isku kooxiyin inta badan qaadkuna waa la mid waxaa la mid ah shalal الricaashi ama waa xanuunkan barkinsoska la yidhaahdo gariirtada xanuunku uu keeno waxaa la mida oo loo siiyaa dadka qaarkood depression isku xanuunadan qaar ay ku dhacaan mararka qaarkood waxaa la siiyaa dadkan khamriga addictedka ku noqday laga daweynayo mararka qaarkood waxaa la siiyaa dad suuxdimo ku dhacaan mararka qaarkood waxaa la siiyaa caruurtan isku kaadida ee habeenkii kaadida ceshan kari weyda waxaasoo dhan waa dawo lagu daweyn jiray maxfortan la yidhahdiyo waa ugu caansan laakiin hadda waxay u isticmaalaan kuwan kaxeeya truckska gawaadhidan waaweyn iyo tareemada iyo shaqooyinkan adag qolada qabata iyo mailiska waxaan ka shaqeeya iyo kuwaasoo dhan baa hadda isticmaala waxaana loo isticmaalaa inuu hurdada ka kaxeeyo inuu daalka ilowsiiyo inuu sida qaadkao kale waxaa laga rabo qaadkao kale ayaa intiisa badan loo isticmaala waayo qaadka iyo amfetamiinku chemical structurekoodu resubrical bay isu yihin only hydrogentan xaggaa ku sawiran baa ta kale xagga kale ku sawirantaa in chemistry yani difference badan ma leh walidalik ba waxay ku tilmaamaanba inuu yahay qaadkuna waa natural amfetamin bay yidhaahdaan kanina waa synthetic amfetamin midna waa amfetamin natural oo ilaahay abuuray midna waa mid synthetic oo lagu sameeyey laabka lagu sameeyey kiniin ahaan way u liqaan oo waa biyo ahaan way u cabbaan sharaabka waa ku darsadaan hadday doonaan waa isku mudaan noocyo tiro badan bay ka soo saaraan kuwa kan oo ay suuqyada ku faafiyaan waxyaabaha ugu caansan ee uu leeyahy waxaa ka mid ah ee xanuunada uu keena ah insaanku shakuuk buu noqdaa paranoid waa waxaa soomaalidu ay buufska tidhaahdo qaadkuna wuu keenaa markuu bishaaraduna ku badato qaadkana uu cuno problemsuna ku bataan marka dambe waa lay xamanaya iyo waa lay maagaya iyo waa layga shakiyey iyo warkaasuu bilaabaa all that waa paranoid waa amfetaminada waa xanuunaday keenaan qaadka ka mid a amfetamiinkan aan sheegaynay baa ka mid ah wuxuu keena waxaa ka mid a tashawushu dihni inuu qofku marka dambe caqliyan afkaartiisu ay toosu noqon kari weydo wasniga inuu lumiyo miisaanka inuu lumiyo inta badan qaadkuna wuu keenaa inuu qofku miisaanku ka lumo sida amfitamiinku u keenaa buu keenaa waxay ku tilmaamaan culimmadu in boqol kiiba afartan min mudminay اlmunashiطaat yamiiluuna ilى shakuuki اlcudwaani bay yidhahdaan dadka cuna amfitaminada ay qaadkaayo kuwaasi boqolkiiba afartan ka midi inta badan waxay marka dambe ku ku dambeeyaan bay idhaahdaan shaki cudwaaniya shaki dilaaya waa lay xamanayo o wax dilayo ama u waxmaagayo buufiskaasi oo weliba aan ahayn buufis un intuu iska buufo meelihiisa joogaye ah buufis mujrima inuu hadhow wax dilo aada loogaga cabsi qabo boqol kiiba toddobaatan ka midina waxay yidhaahdaan guryahooda iyo reerahooda iyo waxaasi way dumaan iyagoo ka shakiya dumarkooda guriga dabaday baa la yimi iyo cid baa soo martay iyo baabkaasuu bilaabaa marka waxay yidhaahdaan inta badan waxaa ku dhacda boqol kiiba toddobaatan shakiga daa'imka ay qabeen ba ayay ku lumaan waxaa ka mid a qeybta sideedaad haddaan tilmaamo munawimaadka munawamaadku kuwii hore waa cagsigooda waa seexiyayaal waa daawooyinkan asliya loo isticmaalo qofka in lagu seexiyo kuwan hurdada kilinadan loo liqo in qofku uu seexdo ama nucaasuu dareemo jurcaadkiisa basiidka ah laakiin markay quantity badan qaataan iyana waa barbitrateska waxaana yidhaahdaan oo dhan markuu quantity badan qaato iyana waxay keenaan mukhadaraadka ka mid yihi asliyan waa daawooyin dhakhaatiirtu ay qorto siiba culamaa nafs dadkan xanuunadu seexanwaaga iyo warwarka iyo walbahaarka iyo walaaca iyo waxaana ay ku dhacaan waa dawooyinka loo qoro ka mid yahy dabiibka nafsiga ee sycatriska ama psychologiska ahi waa daawo uu kuu qorayo caadiya asliyan laakiin qoladan drug addictedka ahi waxay u iibsadeen in soomaaliya ma ogtiin diazabam iyo wax la nooca inay wada isticmaali jireen toban toban iyo labaatan labaatan midho ay u liqaan one time waa uun kuwaasi waxay idhaahdaan laba kun iyo shan boqol oo daawo oo noocaasaa jira oo murakabaad kala gadisana oo konton ka mida yustakhtam طibiyan ila اlaan konton ka mida weli dhakhaatiirtaa isticmaasho bay leeyihin laakiin in badanoo ka mid ah oo ama laysku mudo ama kinin ahaan loo liqo asliyan waxaa loo isticmaali jiray dadkan seexan waayo in lagu daweeyo dadkan ku dhaco migraynka iyo xanuunadan madaxa ee wareerka adagi uu ku dhaco dadkan calool xanuunka qaarkood alqurxa almacdiya ay ku dhacdo dumarkan maalan dhiigga markay helaan ku xanuunsada camaliyaadka jaraaxiga qalitaanada marka la samaynayo ama ka hor ama kadib in qofka la siiyo xataa dadkan ay ku dhacdo surciga suuxdimaha qaybo ka midi waxaasoo dhan baa la isticmaali jiray xataa waxaa isticmaala asuluطaat اlamniya booliiskan waxbaadha iyano kininada ay dadka laqsiyaan marka ay rabaan ay waxbaadhaan kuwaasoo dhan marka la isku daro iyaguna waxay ka mid yihiin mukhadaraadka corticaska qofka bini aadamka ama maskaxdiisa qaybaha ka mida waxyeela keena depressionka iyo xanuunada noocaasiya keena qofka miisaanku inuu ka lumo keena qofku inuu hadalka xataa ku gadmado xanuuno badan bay iyana keenaan markaan soo koobo waxaa ka mid ah kiniinadan dhakhaatiirta madaxa ay bixiyaan ee debressatiska muhadica ah dadkan psychologically xanuunsanaya ama xanuunada psychiatriga hayaan la siiyo iyaguna qaybo badan oo ka mida kiniinadooda waxay dadku u isticmaaleen qaladkan kale oo waxbay qarribeen waxaa ka mid a waxyaabaha kan mudiibaadka almudiibaat اطayaara واlasmaaq mudiibaadku waa solventiska solventisku waa waxa kan waxyaabahanaan biyaha ku ku milmin lagu milo ama lagu maydho ee warshaduhu isticmaalaan weliba kuwan iyagu waxay kaga khatarsan yihiin solventiska kani iyo xabagtu iyagu waxay leeyihiin suuqa caadigaabay yaalliin oo dee warshadaha caadigaabaa isticmaala maalan dumarku markay marsadaan ba halkan yar ay ciddiyaa ku casaystaan kan lagu maydho ma taqaani maxaa la idhaha ya maxaa la idhaha tindar tindarrada tani waa solvent waa kuwan lagu sakhraamuu ka mid yahay waxaa ka mid a dee bensiinkan caadiga ah ee ay yararku shubtaan waxaa ka mid a xabagtan kaba iyo looxaanta iyo wax la ysugu dhajiye ee ay isticmaalaan kuwan iyagu waxay kaga khatarsan yihiin bay leeyihiin kiniinadii farmasiga lalahaa ha iibinin ma aha ilaa iyo dee dhakhtar daraga ka baac mushtareeya inuu qoro mooyaane ma aha waxyaabihii mamnuuc ahaa in la soo dejiyo iyagu waa wax meel walba yaalla bay leeyihin dukaamada caadiga yaallo laga iibsan karo iyana maskaxday wax yeelaan beerkay wax yeelaan sambabkay wax yeelaan bale dhuuxay waxyeelaan waxaasoo dhan iyagoo sababa bale waxay dhahaan faqru dam animiyay keenaan xataa dhigyaray keenaan waxay keensadaan suluuku cudwaaniya inuu qofku noqdo qof mujrim oo wax iska dila ama wax maaga iyaguna waxay ka mid yihiin un marka laysku soo daro drugiska loo isticmaalo waana kuwaasi qofku sidii wax riyoorayo kalu noqdaa bay yidhahdaan markuu cabo shabhu xilm waa day dreaming ayuu galaa waxaasoo dhan marka aan isku daro waa nowciyaad ka mida aan wax ka tilmaamay waxyaabihii drugska maanta la isticmaalo maxaa maxaa loo isticmaalaa waxaa lagu falaya caafimaadkii way xun yihiin dhadhankii waa wada qadhaadh waa wada qurhmuun maxaa bini aadamka ku kalifay kow badhkood dadka badh dacfi iimaaniya u geeyey oo ilahi waa ka nebigu calayh الsalaatu wasalaam ka xadiidku leh walaa yashrib اlkhamra xiina yashrabuha wa huwa muؤmin ma cabo khamriga markuu cabayo isagoo muؤmina waxyaabaha bara dadka waxaa ka mid ah asdiqaau suuga saaxiibka xun oo qof ragga caba hadduu arko qofkii oo la saaxiib yahay maalinta dambe adna waad qayalaysaa suu kuu leeyay maalinta cagaartan isku day waxaa ka mida bay dhaha waxyaabaha keena xoolaha iyo wakhtiga firaaqa ah waagii hore intaana iminka dunidu sii dawakhin ee dabaqaadka hoose baranin inta badan drugska waxay isticmaali jireen dabaqada maalqabeenka iyo qolada kibirtay lacagna way haysteen wakhti badan oo firaaqo waxay ku qabtaan ay waayaanna way jireen dabeetana wakhtigaan isku dhaafinno ayaa ama loo qayilay ama loo waashay ama loo isticmaalay waxaa kaloo jira dadka badh oo wax beena loo sheegay oo ah waaqacan dhibtiisaad ilaabaysaa iyo dareemo fiican baad helaysaa iyo qaar lagu yidhi ninnimaday korisaayo oo gabadha waad toddoba siddeed jeer baad noqnoqonaysaa haddii aad bahalkan cabta iyo bini aadamku waxaasuu iska jecelyihin beenaha inta la ysugu akhriyey ayaay qaarkood u cabeen dhammaantoodna waa awhaamaan waxba ka jirin waxba kama jiraan dhammaantood cagsiga inta badan u wada wadaan waxyaabaha sababa waxaa ka mid a caruurta oo aan gurigu si fiican u ilaalinin yaa ayuha aladiina aamanuu qu anfusakum waalikum naara waayo tiinajarisku waxay leeyihiin dhaqan la yidhahdo waa risky behavior wax kastoo loo sheego horta maadadba tijaabisid bay yidhahdaan just try it war isku day waxan wuu xun yahay wuu xun yahay soo maa bal anagna siduu u xun yahay waxaa ka soo baxa caawa aan cabno anagna waxaynu aragno dabeetana laba saddex casho markuu ku celceliyo ama kuwa ay saaxiiba leeyihin ay ku celceliyaan marka dambena drug addicted buu noqdaa marka heroin hadduu laba goor cabo dee khalaas uma baahana hadhow isagoo gariiraya isaga tegaya meeshii lagu hayay idan xaafadda ama gurigu aan si fiican u ilaalinin waxaa ka mida dadka qaar oo mawaad caafimaad loo siiyey si xun uu isticmaalay laakiin waxaa kaloo ka mid ah oo dragga dunida faafiya qasdan dowladaha qaybo ka mid ah oo taarikhda bini aadamka waxaa maqashan waxa la yidhahdo obium wars dagaaladii afyuunka ee dunida soo maray oo masale dhaqaale daraaddeed loo galay waxaa jira waxaana yidhahdaan dirty game financing maalan aan laba tusaale idin siiyo waddanka jina la yidhaahdo waxa uu yaqaanay waddan qafilan buu ahaa culturally diin confuciism la yidhaahdo rumaysan nabadda jecel dadku aanay cunfiga iyo dagaalka ku badnayn wax soo saar waddankiisu uu leeyahay isagu market isugu filan dabadda aan waxba ka soo dhoofsaninoo dad nationalist ah dabeetana reer galbeedka maalan ingiriiska oo kale reer galbeedka saddex shay buu ka iibin jiray wuxuu ka imin jiray bahashan la yidhaahdo borsaliinta ama dhoobada weelkan dhoobada laga sameeye waxaa xariirta siliconka silk xariir waxaa kaloo ka imin jiray shaaha madow shaahan la cabo caleenta shaaha original waxa iskale jina ingiriiskuna shaaha aad buu u cabi jiray kadib dagaaladii ka dhacay maxaa la yidhaahdaa maraykanka civil warskiisi ka dhex dhacay iyo wixii la midka ahaa waxaa yaraaday ingiriiska cajsi tijaariya galay hard currency uu ku iibsado wixii buu waayey dabeetana wuxuu bilaabay inuu jiniiska obium baro obium buu ingiriisku soo geliyey quanzu meel la yidhaahdo ayay obiumka keenaan dabeetana suuq madow dadkii bay bareen way gadeen lacag adag oo badan baa ka soo gashay oo shaaha madow siisto company buu sameeyey la yidhaahdo east indian company oo uu leeyahay ingiriis indiya barigeeda iyo waqooyigeeda wuxuu ka dhigay meel afyuunka lagu beero dabeetana dowladda ingiriis baa afyuunka beerta jinay tuuga ku geysaa dabeetana lacagta hard currency-ga ay soo hesho ayay ku isticmaashaa inay shaah iyo waxaan ka iibsato xad bay gaadhay baa la yidhaahdaa barjadka dowladda china oo dhan uu ka batay lacagtii uu ingiriisku ka helayay heroinka uu ka helayay obiumka waddanka china bahanku mamnuuc buu ahaa maalintii dambe ayay xoog waxay ku tijaabiyeen inay meeshii gonzu magaalada la yidhaahdo kantoonka ah inay qabtaan ingiriiskiiyo wixii jooga oo dhan iyo reer galbeedkii iibinayey obiumka in laga ururiyo obiumkii oo dhan baa laga qaaday dabeetana ingiriiskii ma british citizens baa xoolahoodii la qaaday buu yidhi dagaal buu soo bilaabay horta ka hor waxay direen maxaa la yidhaahdaa wafdi buu china diray uu u diray ingiriiska laga codsanayo ingiriis naga daawon obiumka baarlamaanka ingiriiska ka dooday glasgow odagii la odhan jiray bergii dambe ra-iisul wasaaraha noqday mooyaane baarlamaanka ingiriiska o dhan wuxuu isku raaciyaan laga dayni lagu wado jine obiumka ha lagu wado boqoradday u tageen boqoradduna waa ka soo diiday ingiriisku wuxuu bilaabay waagaas waxay ahayd waagu hubka casriga iyo wax soo helay dabeetana dagaal buu ku qaaday jine obium warkoo la odhan jiray waa nineteen thirty nine dagaal socday ilaa nineteen forty two ayuu ku qaaday waa tahay dhegeystayaal waxaas o dhan wuxuu ka sheekeynaya muqaadaraadka dhegeystayaal sida uu noocyada waxyaalaha kala duwan uu kala baxo dhegeystayaal waana sheekh mustafa dhegeystayaal arrimahan wax badan ka sheegay iyo dhibaatada iyo xaaladaha oo inta badan qofka uu ku reebi karo dhegeystayaal muqaadaraadka muqaadaraadka hadaladiisa aad ay u bateen dhegeystayaal ma aha mid hadda bilaabanayso ma maha dhegeystayaal oo inta badan ay soo socotay dhibaatada iyo xaaladahan iyo waqtiyada faraha badan ee inta badan gobolka dhallinyaradeeda waqtiga ay ka lumisay dhegeystayaal ma la yaabtay dhegeyste adiga xaaladda iyo weliba sababta ilaa hadda ay dhalinta markaas uga baaqsan yihiin ee ku aadan arrimaha muqaadaraadka arrimahaas ayaan dhegeysta barnaamijka diiradda ku saarayna kaga hadlayna dhegeystayaal haddaba maxaa la gudboon dadka sidee markaasi arrintan wax looga qaban karaa haba dabcan marka laga soo tago qaadkii ama jaadkii iyo sagaarkii tawaakadii la cunayay waxyaalaha haddana markaas la sheegaya kusoo darsamay ka mid yihiin xashiishka ama bangi waxa u taqaana dhegeystayaal waa balwada ugu xun oo dabcan khatar nafsadooda gelin karto markii dambena qofka waalni dabcan noloshiisa ugu bedeli karto dhegeysta mase uu waalan karo ama sidoo kale nolosha uu ka dhici karo haddaba dadkaasoo dhan waxaa laga ogaan karaa ama laga baran karaa dhegeystayaal marka hore qofka oo carabkiisa dhegeystayaal nooc kale noqdo ama sidoo kale carabka oo inta badan hadaladiisa markuu hadlayo hadalka si sax aansan uga soo baxaynin waa kow carabka oo aada u cuslaado carabka oo sidoo kale noqdo waa dabcan aan rumayga xitaa aan qaban karin dhegeystayaal waa tan labaadee qofka oo faruuraha markaasi qalala sidoo kalena faruurahii mar weliba nooc kale noqdo ama faruuraha sidoo kale ka madoobaada qofka waa qofka daroogada iyo balaayada cuno qofka oo sidoo kale nabaro ku yeesho dabcan afka ama sidoo kale nabaro ku yeesho faruuraha oo dabcan biijo waxaa biijada u taqaana dhegeystayaal ama sidoo kale qofka oo labada dacalood dhegeystayaal oo markaas nabaro oga soo baxaan ilkihii oo sidoo kale ayagana sida loo yaqaanay ama ilkihii cadcadaa qofkii oo lumiya dhegeystayaal waxaa laga yaabaa ilkihii inay madoobaadaan ilkihii inay markaa suus noqdaan ilkihii sidoo kale in qofka xitaa ay ka dhacaan oo markaas afkiisa uu noqdo qof markaas af urayo afkiisa xitaa lana istaagi karin dhegeystayaal waxaa sidoo kale ka mid ah qofka oo indhaha markaasi laga yaabo in dabcan dabcan ay ku yeesha dhalxan dhegeystayaal dhalxan waxa u taqaano nacada geesaha dhegeystayaal ka duwan in nabara oo dabcan ay ku yeesho si qofka asagoo hurdo ka soo kicay mar welibana asagoo hurdo ka soo kicay asagoo hurdo ka soo kicay aan la kala garanaynin dhafar xoogan oo qofka jirkiisa ka muuqdo wejigiisa saaran dhegeystayaal iyo sidoo kale daryeel la-aan qofka waxaa laga garanayaa dharka uu qabo shaatiga ma shaatigii shalay uu qabaa mameel buu markuu dhigaya mameel si fican ayuu u surtay mase meel ayuu iskaga tuuray waa garan kartaa dhegeystayaal waxaa ka mid a jidiinka ama cuntadii oo ka xirmata qofka waxaa sidoo kale ka mid a dhegeystayaal calooshiisu uusan sidoo kale shaqaynaynin tabarruxumo qofka uu isku arko waxaasoo dhan ayaa ka mid ah dhegeystayaal astaamaha qofka uu leeyahay xidiyaha ayaa laga gartaa qofka dhegeystayaal marka uu qaadka cunayo mise marka waxyaalaha khatarta uu markaas ku mashquulsan yahay farihiisa nooc kale ayay noqdaan qaar meeshan fusuulka inta hore ayay ka madoowaadaan halka cidiyahana sidoo kale ay ka noqdaan kuwa qashin markaasi galo qashinkana aad u malaynayso in mid ku jiro laakiin aan la bixin karin waa mid markaasi ku dhegay waxaa garanaysaa cagaar gacmihiisa noocnooc kale ay noqonayaan qofka sidoo kale gacmaha madmadow ay noqonayaan gacmihii sidoo kale yar adkaanayaan nooc kale oo markaas qofka xitaa aan kugu soo dhowaan karin ayaa aad arkaysa qofka inuusan dabcan isku bedelayo taasi waa khatarta iyo xaalada nolosha waa asaga qofka uu isgelinayo waxaasoo dhanna waa qadarta dabcan waa khatarta qofka noloshiisa oo asaga ku beeray cid kaleo kaga beertay ma lahan cid kaleo kuga qasabta ma lahan asaga markaas isfahmi waaye qoormuu qofka isfahmaa qoormuu qofka isgartaa dhegeystayaal waa markuu dilowto waa markuu uu khatar ku noqdo waa markuu waasho waa marka noloshiisa khatar ay geliso muqaadaraadka dhegeystayaal markaasna isaga isma ogaadee dadkiisa ayaa waqtigaasi ogaadaa oo markaas laga yaaba xitaa inay qaban waayaan waa markay xaalada khatar ay gashay khatarna ay ku sugan tahay laga yaaba in noloshiisa sidaas ay ku baaba'day dhegeystayaal haddaba waa nolosha heerkaasi qofka ay gelin karayso waa heerka nolosha qofka ay ku khatimayso noloshiisao dhan laga yaabaa in sidaasi noloshiisa ku baaba'do dhegeystayaal haddaba haddii markaasi dhalinta sidaasi u dhaqmayaan haddii dhalinta howlahaasi ay ku mashquulsan yihiin sidee markaasi gobolka uu horumar ku gaaraya sidee gobolka markaasi dhalin ay usoo bixi kartaa wax ka qaban kara doorasho dabcan raallihade waa si wax uga qaban karaan isbedel iyo weliba xaalad siyaasadeed ee markaasi kaga qaybgeli karaan inkastoo laakiin dhalinta intooda badan aysan wada xumeyn laakiin hadda waxay u badan yihiin boqolkiiba toddobaatan inay muqaadaraad ay ku mashquulsan yihiin dhegeystayaal weliba markay iskuullada soo dhameeyaan xitaa markay iskuullada dabcan ay ku jiraan secondariga ayay durbo markaasi bilaabaan muqaadaraadka waana xaaladda ee hadda markaasi qaridhaantu ay culammada dirayaan jeedinayaan sidii markaas arrintan wax looga qaban lahaa loogana dabcan loogana dabcan feejignaan lahaa dhallinyarada dhibaatadan iyo xaaladahan hadda markaasi daashatay dhegeystayaal muqaadaraadka hagaagi dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkan soo gaaray dhegeystayaal saaxiibada ayaa qaadadka telefoonada siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarkaasi si toosa dhegeystayaasha uga soo wici karaan dhegeysta waxaan saaka diiradda ku saaray inay soona dhegeysteen xaaladaha iyo weliba dhibaatada hadda markaasi gobolka ka taagan ee weliba marka imaata dhanka daroogada muqaadaraadka balwadda oo hadda markaasi si caadi iskaga noqota dhegeystayaal waxaa laga marmaanahi in markaasi la cadaysto duruufaha wiil iyo gabar markay markaas u horseydo inay isku dayaan daroogada kadibna keliya ay go-aan ka gaarto haddii markaasu awoodi karto xaalad iyagoo markaasu gaar ah ama markaasi gargaarka xirfadlaha dhegeysta oo gargaarka qofka markaasi xirfadiisa lagula gargaari karo macnaha loola jeedo dhegeysta sida lagu yareen karo loogana hortagi karo xaaladaha wakhtigan markaasi taagan ee muqaadaraadka dareenka iyo halweliba waxyaalaha qofka ku abuuran markaas looga saari karo ku aadan dhibaatada iyo xaaladaha marka imaato muqaadaraadka dhegeystayaal sidee markaas dhalinyarada gobolka mid markan laga hortegi karaa dhibaatadan sidii markaas waa dhibaatadan hadda markaasi daashatay si wax looga qabto loogana hortaga dhegeystaan ciddey mudan dhegeystaan in wakhtigan muqaadaraadka ah dhibaatada gobolka ka taagan laga qaado lagana dulqaado lana fogeeyo dhegeystaan waa sababaha iyo astaamaha bilowgu ah dhegeystaan maanduuriyaha ee qofka markaasi noqonaya ama la noqonaya saaxiib dhegeystayaal waad qofka iyo daroogadiisa ama balwadiisa muqaadaraadkiisa waa qof markaasi haddii uu waayo qandhaw markaasi ku dhacayso mise xanuunsanayo waa mid markaasi caadi oo la qabsaday waa mid markaasi ka dhigayso dabcan waay aragnimadiisa waxay markaas u tusaysaa qaadaraadka iyo dhibaatada iyo xaaladaha uu asaga nafsadiisa uu beegsaday hadda markaa fiiriso waxaa loogu yeeray dhallinyarada oo aad u malaynayso inay hadda balwadda leeyihiin laakiin balwadooda tani hadda way dhaaftay oo mid markaasi xaddhaafay noqotay oo nolosha galaafatay qof waliba cid waliba maanta laga dhex arkayo qoys laba iyo saddex iyo hal ama laba saddex ama hal laga arkayo cid waliba inay ka dabcan caruurteeda mise dhallinyaradii inay markaasi fadaroween markaad aragto waxyaalaha hadda taagan dhegaystayaal oo caadiyan iska noqotay ayaa ka mid ah in qaadka bacda lagu wato duwaakada sagaarka waxaasoo dhan horaan waa la aqoonay aqoon ayaa loo lahaa waa la fahamsanaa dhibaato xooganna ma aysan sii lahayn oo dadku way cuni jireen reerihiina way dhaqan jireen dadka sidoo kale wreer dabcan wayna guursan jireen waxna way qabsan jireen wayna shaqaysan jireen waana la qayili jiray laakiin hadda waxay noqotayba in reerihii la dhaqan waayo oo lala qayilayo oo la reerkii la masruufan waayo oo cidihii war laga hayin oo dhibaato xooga waayeel iyo sidoo kale hooyo iyo aababa dhammaan aan war laga hayin dhegeystayaal iska badaa in markaasi countigii ama deegaankii gobolka wax loo qabtee waxaana markaas hadda ayba ka tilaabeen qaadkii oo had waxaa laleeyahay cidda markaasi qaad cunaysa oo wax kale aan ku daraynin ay la yaabayeen nafsadooda oo waxaa leeyahay war aawe xashiishkii aawa kaniinkii aawa waxyaalihii markaas lagu qurxinayay oo markaas maskaxda meel kale ku geen jirta dhegeystayaal wuxuu kaaga sheekeynaya waxyaala markaas aan suurtagal ahayn wuxuu kaaga sheekeynaya waxyaala markaas maskaxdiisa uu sida uu u sheekeynayo xikmad ayaa markaasi ku jirtaa markaad ag fadhido laakiin marka uu soo kaco oo uu jiifto uu soo kaco bal la hadal aad aragtiida sida waxaala uu kugu sheekeynaya inuu kugu sheekeeyo waa asaga kula dagaalayo waa asaga kula murmayo waa asaga kuu gacan qaadayo waa asaga aflagaadada sameynayo waa asaga wax walba sameynaya qaribayo intaasi waxaasi waa maandooriyaha waa dabcan waa balwadda oo qofka uu leeyahay oo qofka markaasi indhihiisa iyo weliba maskaxdiisa aan isla soconin iyo aragiisa waxaasoo dhanna waxay ka turjumaysaa dhegeystayaal balwadda waana mid hadda iska caadaysteen dhegeystayaal aan kugu soo noqdaan dabcan dib ugu soo noqdee waxaa markan la leeyahay dhegeystayaal ma la socotaa in qofka haddii markaas uu keligiisa iska qayilayo sagaarkiisu iska cabayo in markaas kuwo kale ay tashkiilinayaan ay leeyihiin war maad ku dartid qamriga war maad ku dartid xashiishka war markaas dabcan adiga waa dabcan kuma fadhido nin kuu fadhiyo ma tihid baasha kuu fadhiisato oo dabcan macnaha yacni ha isqabso adigoo dhan oo markaas nin faxfax noqo ayaga aad markaas dabcan isqaldayaan oo cid qale qaldaysa ma lahan wuxuu markaas u suureynayaa dabcan u macneynayaa uu arkayaa markii dambena wuxuu markaas qofkan uu leeyahay bal dadkan ama dhallinyaradan waxay markaasi sameynayan bal anigan aan sameeyo waa markaa mid xaaladda khatar ay nafsadiisa gelin karto berrina wuxuu raadinayaa qamrigii inuu raadiyo berrina wuxuu raadinayaa xashiishkii inuu helo berrina wuxuu raadinayaa kaniinadii laisku daray kaniina la laqaayay iyo daawooyinkii sharoobadii markaas qaldan oo laisku durduro ama dabcan laisku qaldo dhegeysta ayaa sidoo kale uu raadsanayaa waa xaaladda qofka markaasi dhibaato ku keeni karto dhegeysta wakhtigan waxaa leeyahay fiiro gaar ah ayaa laga doonaya waalidiinta fiiro gaar ah ayaa laga doonaya macalimiinta iyo fiiro gaar oo laga doonaya dhegeysta culummada waxgaradka iyo sidoo kale dhallinyarada kuwooda markaas wanaagsan iyo sidoo kale haweenka inay isbedel xoogan markaas la imaadaan si wax looga qabto loogana gudbo dhegeysta xaaladda wakhtiga markaas uu ku keena dhegeysta tubaakada qamriga maanduuriyaha iyo weliba xadgudubka dhegeystayaal ayaa sidoo kale ka mid ah inay noloshooda ku xadgudbeen in sidoo kale qoysaskii ku xadgudbeen iyo sidoo kale inay ku xadgudbeen dhallinyarada maanta jirto gobolka waqooyi bari xaaladda wakhtiga maanta dhegeystayaal uu taagan yahay ilaa hadda ma jirto dhallinyaro markaas is abaabulayso dhallinyaro markaas issoo qaadayso isixiqaamayso oo ka hortegayso dhibaatada maanduuriyaha dhibaatada xaaladahan wakhtiga markaas uu ku sugan yahay dhegeystayaal arrimahaas ayaan barnaamijka dhegeysta baldeerada ku saraxba hadalka ayaan inagu dheereynin waqti badan baan soo hadlaynay bal dhegeystayaasha daqiiqadaha yar ama tobanka daqiiqa ee soo hartay ayaan fursadda siinaya bal aragtidooda iyo sida wax markaasi ku cabiri karayaan ee ku aadan dabcan balwadda maanduuriyaha dabcan iyo weliba dhibaatooyinka muqaadaraadka ee hadda dhallinyarada markaas ku ribayso sidee noqonaysaa mustaqbalka gobolka haddii markaas waxba aan laga qabanin sidoo kale lagu hortegin dhibaatooyinka xashiishka qamriga ee hadda markaas gobolka kusoo badanaya dhegeystaan qaabkee ku haboon qaabkee markaas loola tacaali karaa sidee markaas dhalinta dib loogu soo celin karaa gobolka sidii markaas u noqdaan kuwa fikirayo si ay u noqdaan kuwa markaasi dabcan soo jeedo oo fiijignaan fikirayo gobolkoodana inay horumar markaasi gaarsiiyaan maxaa looga fadhiyaa maxay arrintan ay hadda u noqoto mid a sidoo kale dadka ay iska caadaysteen oo uga hilmaameen iyadoo khataro ay ku sugan yihiin dhallinyarada gobolka waqooyi bari dhegeystayaal qaadka telefoonkiisa saaxiibka dhegeysta ugu horeyaan siinaya barnaamijka rajadiisa fikirkiisa si aan u dhegeysano eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber dhegeystaha ugu hore star f m soo dhow walaal subax wanaagsan uu ku salaamaya magacaaga barqa wanaagsan may maqlaysaa iska gaab waa tahay dhegeystadas raadiyaha ayaa ku dheer fadlan iska gaabi raadiyaha daqiiqadaha yar oo dabcan noo soo haray ayaan doonaynaa inaan ka faa'iideysanno cid waliba aragtideeda fikirkeeda ku aadan barnaamijka saaka iyo sidaa qof waliba uu cabiri karo sidoo kale qof waliba aragtidiisa uu uga dhiiban karo fiiro gaar dhegeystayaal waa fiiro gaar waxaa laga hadlayaa dhegeystayaal dhibaatada imaanduuriyaha ama muqaadaraadka dhalinta maanta uu ku reebay dabcan taasna culeys xoogan ka haysato gobolka waqooyi bari qaabka looga samata bixin karo qaabkii wadada dariiqada saxda loo raaci karo iyo weliba sida markaas hadda loo caadeystay in caadi looga dhigto waxyaalaha markaas ugu khatarta badan ay kamid yihiin qamriga iyo sidoo kale xashiishka dhegeystayaal hadda dhalinta ay noloshooda markaasi baabicisay dhegeystayaal wadadaynoo haboon qadka telefoonka star f m barqa wanaagsan السلام عليكم wcalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
نور عبدو بورو وركاوت مدينة nuuro waa ku salaamaya in badan
والله وسلامة سنة عصب إلهي سنة كان سنة كيس كان لبطة لو قارتية shukran
فلسطين لما كان الله كقبطة aamiin
دباتاي كوهاي أنا مركز دباتاي اللي قلت الله وقلي أنا أود كلمة هنا aada iyo aad
إلهي وعن كبري أنا ما كان أنا لما كان إلهي كقبطة أي إلهي اسكو مشغولي aamiin
لكن عروقة mhm
ورتني أوقات كان أنا واحد بدنا عيوني haye
وهذا اللي المرة اللي الميت المسيد لنا وحسين لنا أنا ومارك هذا وأنا وعيولي هذا وأولا hay weli waa cunaysaa آه haye
أنا قوي صبنا دور سنة haye
واحدة باتون كلا كلنا مرة haye waxaa soo baxay eh,
ilmo marka habeenka laba xogo loo laman cunaan oo subaxda kugu soo boodayo ku dilayaba adiga ma waxba dee waagii aad bila sug horta hadalka aan kala qaadno nuurow haye waagii aad bilaabaysay ma wax kalaa ku wehlimise keli asaga un baad cuni jirtay oo oo caadi ku ahaa as weligay waxaan asaga ii kaniin marmar been dhool aanay nafkayda ma gelin kanina
been dhool been dhool been dhool ha panadol panadol
aa panadol iyo marka waxaa isku cuntay oo qaadka oo keli ah qaadkaas maa iska cuni jir hadda haata waa wadaa laakiin markuu marqaanka uu ku qaban waayo maxaa samaysaa waxba ma qarmarqaan maba le waxaan been been wax marqaan la yidho macnala maba jiran
waa tahay nuurow ee kuwan maxay ku daraan marka dhalintan hadda maxay ku daraan maxay kuu sheegeen le wax war waa haysaay maxay kuu sheegeen maxay ku- maxay kuu sheegaan kaniilo waxaa jira bac ku jiro oo toban xabo oo silajijibilo afar lagu shubanayo magaciis
aniga maaqaanin wax magax may ku sheegeen maaqaanin waa waxaa sidii waxaa u yareegayahay bendolkan tobanka xabee maaragtay akolota kaniinkan oo asbirinka isbitaal laga soo qaado biritonka barasetamolka barasetamolka haa aad u yareegayay oo dhowr xabo marka afka lagu shubanaa haye carabka markaasuu ka dhigayaa
maxaan ka ogaanay wallahi inaan afkaydaasaan ilaahay baan ugu og ayaga marka maya ayaga yani adi kaama hadlaya ayagan ka hadlaya markay kuu sheegayaan ku tilmaamayaan afkooda lamaba aqaanaba haye
geedkoo kale oo dhuuqaan oo lagu daraa haye geedka waa geedke
naga dhal magaciisa wax sheeg wax la sheego malagane haye
anigu waa anigoo melmaniindi liinaa jooga haa
oo kuri yar eh aada iyo aad
yaa waxaa waaye anagoo toban qariiba meel boqol iyo kun ruux waa gaarayin haye
soomaaliya u banayna marka gartay
ee aniga iyo laba iyo toban ruux keliya markaan qaadkaan malcunaynaba wax kaloo cunaa ma leh haye
dadkaan salaadiinka dhamaala salaada baalka bilaabayena marka la gaara laba saac baarka laada dadka odha dhacaya maada oo qamriga ay kusoo dhufanaya ayaga aa haye habeen markasaan u jooga riyooda markaan yah
waa riyooda saan u jooga haye
anoo qamra abaan arkay markaan ku riyoodo adigii
aa haye
ninety sevenkeeda wallahi waa iskaga soo cararay markiiba haye
baalkaana waawey haddana waa wada waana iska cunahaya laakiin ee, nuurow weli waa cunaysaa laakiin wax dhibaato oo bulsh- mushkila kaaga imaata ma jirtaa xitaa hadday tahay gabadh inaad ku buuqday gabadh inaad iska fiijisay caruurtii aad iskaga- iska ceyrisay caruurtii inaad dulmisay ayagoo baahan inaad qaad wax ku doonatay sooma dhici karto mararka qaar haadheh kan labaatan iyo saddex cunugaan dhalay oo qaarkood ay meel ba jiraan oo l- waa- marka waa saddex mise laba hablood
waa laba hablood haye
markaan ilmo waa iska duurka waxaawaya qaar waxaa adiga waa un dad iska shaqaysan oo iska xamaalinay haye
markaan xooga weyn waxaa waaya dhowr iyo soddon sana jiraa kow qalana waxaa jiraa la- toban saddex jir laba jir kulli waa jawaan nuurow waad- waad- waa dadaashadina ragga qaar waxaa lahaa dee markay cunayaan dee mhm waxba ma waxba khalaas waa marka ma garana adiga waxaas wax jira ma been waa waxaas Eh,
lambisi waay haye
been waa waxaas ayaga walaal waxaan ku dhex jiray aniga.
هذا هو تنور Adiga masan
waa tanuur ilaa hadduu cunayaa laakiin nuur waxaan leenahay eh, hadda oday baa noqotay waa inaad arrintaasi faraha kala baxdaa marka adiga eh, tusaale inaad keentaa la rabaa laakiin haddaad ka waran ad weli dadka sii dhiirigelinaysa leedahay weli waan cunaa wax dhibaatada ma jiro wax kale kuma daro laakiin hadda waxaa lagaaga fadhiyaa sidii aad markaasi aad meesha kaga saari lahayd dhibaatadaasi Halo, qaadka.
assalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow
waa dhowahee waxaan ku dhiiri rabaa arrimaha oo hadda qaadka xaggiisa oo laga sheekaynahay aad iyo aad
jeedaasaan rabaa inaan tusaale weyn ka bixiy haye
waxaa jira aniga konton sanaan jira horta haye halkee joogtaa magaca
waxaan joogaa meel la yidhaha saday saday haye
waxaa leedhahaa bartiiska roonaa leedhahae Eh,
konton sano inoo jira aan bilaa aan maxaa ladhahay aan hadda konton sanaan jira laba iyo toban jir inuu dugsi ardi oo fasfurna qolba kaysiriina inoo dhahayaana bilaabay maxaa la dhahaye
inuu dugsi ina soo dhameeyey fosfor nooca calow qawmi kayfriina soo dhayaan bilaabay baalkaas
haye oo laba iyo toban jir ah aha
haddana konton sanaan jira haye
waana wada oo weli hadda waa cunahayaa haye
xilliga asaga ahay iyo hadda dhexdooda inta fursadda ay soo martay Ah,
waxaan u malaynayaa toban dhalna oo hadda maaragta ilaahi waa kuuray cunugii igu horreeya ah hadda secondary aa dhameeyey hadda dhameeye haa haye
inta aad ba fursadda ay soo marto baalkaas i dhaafina ilaahay baa horta aa waa baa xisaabi kara weli waa ka shalaynaysaa waana sii cunaysaa waana cunahayo habeen ma- casirka markaan markaan subaxda soo qaato go-aan waxaan gaaraya inaan maxaa la dhahayaa aan iska dhaafo oo midka asaga iigu dambeeya maxaa marka kaa hortaagaya marka
isla markiiba waktiga asaga ahay caw- waan ku fikiray inaan dhame dhaafo kuwan aan dhameeyo oon biri subax magaanayd aan ka tala baxan alla waxaana ku fikire hamaansiga meeqaa saacu kugu bilowda horta hamaansiga
yaa hamaansiga meeqaa saacu kugu bilaabmaa
xilliga aan bilaaba ah hamaansiga hamaansiga
amaansi iigu celi taasa ii fahansiye
qof kastoo ma hamaansado haa inuu afka kala qaado maantao dhan saacadahu waktiga kugu bilaabma adigu
bahalka horta marqaankiisa Ah,
niyahow qaadka keligiis ninka cunaa horta waxba kama dhima haye
xeer ii dhul waxaa gubay oo balaayo dhegi walax xashiish la yidhaha iyo walax kabaraay la yidhaha dadka badanaa isku daraa kawaraayada ka warran iyadu
iyaa kawaraayada ka warran kawaraaydu
aniga kabaraay dama isticmaalo laakiin dad cunaan arkay Ah, maxay kaaga sheegeen
markay kabaraayda cunaan Ah,
waxaa waaye naagtooda iyo hooyadooda hataa ma kala aqaan haye
dhibaatada kabaraaydaa keentay haa marka waxay leedahay dareen saa'id oo leedahay qofka inay markaas marqaan xooga sii yeesho qofkii inuu noocnooc kale ay ka dhigto
aa laakiin iniga dhibaatada qaadkaas igu hayaan kuu sheega ay dhegeysa haye
qaadkaas inta aan isticmaalay lacag nuucayd iisoo marin ma laha sahdaan helay ilaahi waa kuu roon yahay meel la yidhahdo lambarda ayaan ka shaqaystay dahab markaas ugu yaryahay adiga lacagtiisa marka aan qiyaasa noqotay ee saddex milyan oo etoobiyaan ah isoo martay haye
lacagta iidaheed ya waxaan ku gadan karay sida aan qiyaasaa xilliga asaga waxaa jooga boqolka riyaal kunshin oo lacag kenya lagu sarrafi jiray war caddaade
lacagtaas waxaan u malaynaa xilligaas gaari nooc uga sarreeyaan ku gadan karay aha
hadda waxaa waaye wax ilaahay as abuuroon gacan ku haya ma laha qaadkiimuna waa wadaa lacagtiina way iga dhammaatay fursaddii isoo martana wax aan ka qabsadayn ma laha waxaa waaye hadda baahilkay waa uu sii wadaa habeen iyo maalinna waxaa waaye markaan cunaan horta baari aan nahay naagna lama dirada ilmana lama dirada laakiin saacadda aan waaye ilmaha iyo naagtaan ku kaca waa war caddaade
may maqashaa laakiin inta ka hor baari nin baari baa tahay
eena baalka markaan cunaa naagta iyo ilmaha iyo xaaska ilmaha aabood aan leeyahay islaanta macantay aan leeyahay wax dhibaatada u geysanaa ma laha marka afka ka qaadana afka markaan ka qaado oon saaxda shaqo uma dareeri kara waa un jajabana waa jifaa mahaye
may maqashaa aad iyo aad ceer iyo dhul waxaa xilliga aan waayo oon qaadka aan waayo mhm
naagtii ilmi waa waa un waa ku yaacaa markaas
war caddaade haye
waxaan dhihi lahaay ilaahay horta waxaan kaa codsanaha cabdishukri miya adeer bakad
yuusuf bakado horta waa ku salaamay in badan in badan waan ku salaamay faatixada iisoo marbaalkaas ilaahay inaad iga reeba oo hadda islaamaysaa miya weli borgo aa tahay
ya borgo miyaa tahay hadda islaamaysaa miya
faatixada iisoo marbaalkaas haye shukran shukran waa ku salaamayay saaxiibkay aad u mahadsan yahay idaacadda star f m dhegeysaa ugu dambe qadka telefoonkaasina barnaamijkan soo xiraya star f m soo dhowow waa ku salaamaya asalaamu calaykum waraxma wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
nio waa soomane balan balan soomar haye
horta nio dadka leto qaadka waxa maaragtay hadalaha agdhigaaya waxaa marka meja ma yaallo haye
qaad waa lagu bee aad iyo aad
daroogadana aa sheegi aabba asaawes haye
cunugan asagoo aan qaad bilaabin daroogo ma mooday waa sax
horta waa inuu qaadka barto waa sax
qaadka markuu barto oo qaadka uu si fiican u cuno iyo qamaradii iyo daroogada kor iyo cuni haye
anaga degmo labaanbala baan joognaa waa sax
dhowr raashiin baa la waayey gaari meel soo maraa la waayey laba iyo tobanka sac magaalada buu yaallaa haye
meeluu soo maray balgaro waa xoolo shaydhaan
meeluu ka umaaday mesuu soo maray haye
xoolo annaga way naga been annaga taajiriin baan hen aad iyo aad
reer baadiye aha dadkii magaalada joogay halkoo bay noqdeen aha
waxaa arka wiil iyo aabihii isgarab fadhiyaan baa arka oo ruugaayin oo wada qaylayaan oo wada qayilayaan sheekaysanayaan
way daahayaanba meejii hadalka marayaan baa ku digi haye
intaasoo bilcaan baa lasoo furo hadda magaalada joogta oo garoobe sax
ayagiina haddana qaadka bay iga- iga qaadoo la fadhiisteen oo bilcaanta ayagana ay iibinayaan imtixaanka dhacay waa la soo furay kii baa soo furay cunayay ayadina way qaadeen dariiqii la fadhiisatay way ka sii gadi way ka sii gadan haddana haye
waa la isku oole Hay.
marka qaadka anaa cunaa iyo waxba iguma talo baa nool baa laqaa meesha ma taalo qaad dhibka u horay ee lafajabka oo ragga dilay ee jirka ka dhameeyey ilkahan an halka ilgaha waa boqol lahalaada geel soo maaha aad iyo aad
halkoo ilig baambala konton nin baa joogta halkoo ilig ku yaali oo q- waa- dhammaan waa qalaas halkoo ilig kubay hilib hadaa u yeerta mucu muraad u yeerta mucun karaan haye
hadda rag tuban baan haynaa oo mooya hastoo gum gum gum aamadunu geeskuleel ushaa ku daray ya
rag mooyaha soo gataa mooya soo gatoo tumi oo tubanaya qaadka way tuma heerku sii maraya haye
mooyaa lagu rida haye
markaa niyow daroogada aabba waxba qaad qaad haddii la waayo daroogana waa la waan aad iyo aad markaa waxaan leeyahay ani waxba yaa laisgarab dhigin ani hadda ma cuni weligayna ma cunin sax
wax kastana waa la dagaalaa aad iyo aad marka ani waxaan leeyahay waxba qaadi anaa cunaay waxaa ma jiro qaad ha lala dagaalo soomaali qaad wuu dhumiyey meero ana fiiri wax yar baan kuu sheegay barra meero waa tagay aha
waa meeshuu ka baxay magaran waa sax siman afar beri baa liigeeyey haye
afarta cabaan meero la sheekaysto waxaan leeyahay qaadka asalba waa aaw qaadkiina aaw haye waxay dhaheen waa kungeeyo soo maartid haa ah halkoo meel oo lagu gadan waayo haddana haye maxaa kaaska caaw yaa gadaa haye
waxaa yidhi kaaska anaga dukaamahan baa lagu gadaa markii gatana cidiisu aay wax dariiq lagu cuni ma jiro haye
hal islaan oo dariiq fadhiga ma jirto haye
hal nin oo dariiq ku cunna ma arkaysid sax
annaga islaannimaan sheeganayna Ah.
soomaali baan lahaan leenahay aha.
islaanta dariiqa dikaarka tuwaanka fadhidaa ninkina uu gara fadhiyaa ha wiilkiisana uu gara fadhiyaa Ah.
haddaba sharaf xumada ka weyn intaga man male
marka annaga hoyga u hore waa qaad waa ku salaamay aad baad mahadsan tahay soomale shukran wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi dhegeystahaasi wuu mahadsan yahay dhankaasi balanbala iga soo wacay dhegeystaha ugu dambe qadka telefoonkan siinayaa dhegeystayaal een, weli dhalinta dhibaatadan iyo aafadan way haysataa ilaa haddana wax markaasi ka samatay bixi weyla iyo insaan filayo oo ilaan muqaadaraadkii iyo wixii bay hadda da- caruurtii ama dhalintii markaasi daashadeen oo si- qoys burbur iyo dhibaato iyo xaalada caafimaad nagu u keenay dhegeystayaal haba ka dabcan qaadkii horaan waa laga heli jiray laakiin baryahan waxaa ugu sii darmatay dhegeystayaal xashiishka iyo sidoo kale qamriga oo hadda caadi iska noqotay caadiyan oo qofku uu iska isticmaali karo iska wadan karo dhaladii oo jub u wato ee qamrigii sigaarka ee horaan laga doodi jiray tuwaakada iyo horaan laga hadli jiray qaadka iyo horaan caadi iska ahaa laakiin hadda waxaas waa laga soo tegay qofka haddii la arko soo keligii socod iska cunayo ama qaad iska cunayo waxaa leeyahay waa lala waa dab- dabcan way la yaabayaan waxaa leeyahay war ku darso xashiishka war ku darso dhegeystayaal ee- een, ee, k- ee, roja five-ka kaniinada la cuno dhegeystayaal kibilaayada saa maqlaysa dhegeystayaal hadda ii sheegaya waxaasoo dhan baa la isku je- jacburinaya kadibna qofkii waxa uu noqonaya tul haddii markii uu qad- uu ka dhamaadana qaadkii u seexdana salaadii wakaas maalintii lalama hadli karo waa dagaal fawdo qaaciqu dagaal wax aan markaas loo farin loo joogin ayuu markaas ku hadlayaa dhegeystayaal Hmm, waa khatarada dhegeystaha ugu dambeeyaan siinaya star f m noo soo xir barnaamijka
halo salaam wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waan ku salaam waa ismaaciil xasan ee tanaarifa ismaaciil ow soo dhawow noonoo soo xir barnaamijka haye
haye maxaa laga hadlaya waa tahay saasaa kusoo xirtay barnaamijka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal sidaasi nabadgelyo shukran waad mahadsantihiin la socodka dhegeysiga xulashada dhegeystayaal waxaana saaka barnaamijka dowladda ku saaray kaga hadlayay aafada iyo dhibaatada ee markaasi hadda muqaadaraadka dhallinyarada uu ku reebay iyo weliba mustaqbal la-aan dhegeystayaal xaaladaha iyo weliba sida markaasi cid weliba waqtigan loola jiha qaadi karo ama sidoo kale lagu yareyn karo dhibaatada iyo xaaladahan dhegeysta dhallinyarada ku habsatay mustaqbalka gobolka ayaa sidoo kale gacanta isana ka baxay haddii markaasi dhanka dhallinyarada laga garay dhegeystayaal oo lagu mashquuliyay daroogada muqaadaraadka dhegeystayaal oo hadda caadiyan caadi ay kaba dhigteen dhegeystayaal arrimahaasi aan barnaamijka dheerada ku saaraynay kaga hadlanay noocyada uu kala baxo iyo weliba astaamaha qofka lagu garto ayaan sidoo kale kuusoo dhig- kusu- kuusoo kala dhigdhigay oo waxaan filayaa markan in cid waliba ay ka- laga doonayo sidii ay ku yaran lahayd muqaadaraadka dhegeystayaal si gobolku barwaaqo iyo baraare uu u gaaro loona helo dad markaasi wanaagsan oo reerahooda qaraabadooda qoysaskooda iyo weliba gobolkooda wax ka qaban kara ka bedeli kara dhegeystayaal yuusuf bakad ayaa barnaamijka soo saaray inila socodsiinaya inii farsameeya dhegeystayaal saaxib yaal mahadsanidiin meel walba joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan mahad ayaa inii sugnaatay saaxib yaal